jenaraal odawaa yuusuf raage waxaa xilka uu kala wareegayaa jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho oo soo hayay muddo kooban oo sannad ah muddadaa sannadka ah jenaraal odawaa yuusuf raage waxa uu soo qabtay laba xil ku-xigeenka taliyaha ciidanka iyo taliyaha ciidamada dhulka oo midkiiba uu hayay muddo lix bilood ah maalintii talaadada markii uu xilka la wareegay jenaraal odawaa yuusuf raage waxaa hadalladiisii ka mid ahaa ciidanka ilaahay waxaan ku dadaali doonaa dhismaha dishibiliinka ciidanka tababarka iyo tayaynta intaba waxaan awoodeena isugu gey doonaa nimankan haddii ilaahay ogolaado annagoo kaashanayna in allaala inta gacan ugu siinaysa nimankaa u diida ummadda soomaaliyeed nabaddii iyo noloshii bannaysta dhiigooda iyo maalkooda go-aankooduna naqday inaan ummadda soomaaliyeed marna aysan ku nasan muxuu ahay ii sheegeen nabad guryahoodana aysan ku haysan jenaraalku waxa uu ka mid noqonayaa labadii jenaraal ee ugu da'da yaraa ee soo mara ciidanka xoogga dalka soomaaliya haddiiba uusan ahayn kan ugu da'da yar dad kala duwan oo aan la hadlay aqoonna u leh waxay sannadka uu dhashay ku sheegeen kun iyo sagaal boqol iyo siddeetan iyo toddobadii waxaa la aaminsan yahay inuu ciidanka ku soo biiray sannadkii labada kun iyo shanta ka hor intii aan dhowaan la magacaabin waxa uu hormood ka ahaa gulufkii ciidamada dowladda ee danab iyo kuwa kale rigliga ah ay ka galeen gobolka shabeellada hoose gaar ahaan dagaaladii lagu qabsaday sabiid caanoole beriire iyo awdheegle afar iyo tobankii bishan agost waxaa weerar rogaal celis ah al-shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda ee awdheegle iyagoo adeegsanaya laba baabuur oo qaraxyo ah iyo maleeshiyaad hubaysan xilliga lasoo weeraray oo barqa ahayd waxaa saldhigga ku sugnaa jenaraal odawaa yuusuf raage oo xilligaasi ahaa taliyaha ciidamada dhulka waxaa la sheegay inuu maalintaas ka qayb galay dagaalka islamarkaana hoggaamintiisu ay qayb weyn ka qaadatay in ciidanka dowladdu ay iska difaacaan weerarka al-shabaab maxamed abuukar aweys maxamed yarow waa guddoomiyaha degmada awdheegle waxa uu maalinta dagaalkaasi ku sugnaa saldhigga ciidamada dowladda ee awdheegle si shaksiyan ayaa qorigiisa uu qaatay ciidamada oo meesha joogay oo dhanna garabkiisa ay ahaayeen dhawaadani waa jawaabtii ay sugaayen unbaa la siiyey dagaalku markuu dhammaadayna hadda been kuu sheegi maaya toddoba iyo toban oo askari dhaawa ah iyo afar oo ciidanka soomaalida ka dhinteen weliba mid ka mid ah afartaas anigu istaafiya ah iyo askari oo aad ogaanaysaa shantaas askari maantaas meesha ku geeriyootay mawliid axmed xasan waa afayeenka ciidamada danab ee ka howlgala shabeellada hoose waxaan weydiiyey aqoonta uu u leeyahay jenaraal odawaa yuusuf raage wuxuu afarkaal ciidanka aan ka dhex bixin oo ku dhex jira maaragtay ciidankiisa ciidanka hogaaminayo taajikooyinkan cusub waxa weeyaan taajikooyin aan khasaaro lahayn oo khasaaruhu yar yahay iyo nidaam laba barnaamijka isgarab socdo ah oo ciidamada sida gaarka u tababaran ee danab oo qabanayso goobtii islamarkaasna maaragtay kusii wareejinayso ciidamo kale oo isla xooga dalka soomaaliyeeda laakiin waa nin yar oon khibrad lahayn marka xilli adagna waa lagu jira miyaysan kula ahaynin waayo aragnimo la-aantaas wax badan lagu weynaya maya maya maya da-da iyo khibradda qofka maaragtay isma lahan iyo firfircoonida inkastoo jenaraal odawaa yuusuf raage uu ka qayb galay dagaaladii magaalada muqdisho haddana waxaa xusid mudan inuu waxbarasho dhinaca milatariga ah ku soo qaatay waddamada yugandha iyo turkiga sannadkii labada kun iyo toddobada ayaa dowladdii cabdulaahi yuusuf axmed waxa u dirtay dalka yuganda isagoo galay kulliyadda ciidamada kawaweete ee bartamaha waddanka yuganda halkaasi oo uu ku qaatay tababar asaasi ah iyo sida loo ilaaliyo madaxda sannadkii ku xigayna waxa uu ka mid ahaa labiyo toban sargaal oo dib loogu celiyey dalka yuganda si ay u galaan dugsiga tababarka ee bihanda military academy oo ku taala galbeedka yuganda waxaana uu ku soo qaatay tababarka taliyanimada ururka disembar labada kun iyo sagaalkii waxaa la siiyey derajada xidigle waxaana siiyey madaxweynihii xilligaasi sheekh shariif sheekh axmed kadib markii uu galay dagaaladii muqdisho looga saaray al-shabaabna waxa uu hogaaminayey laba urur oo mid yahay tignico midka kalena ciidanka lugta kuwaasi oo madaxtooyada ilaa bakaaraha ka dagaalamayey inkastoo ciidamadaasi uu korka ka haystay jenaraal cabdulaahi cali caanood sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobanka waxa uu qaatay derajada kabtanka iyadoo kadibna waxbarasho loogu diray dalka turkiga waxaana uu galay kulliyadda national defence university ee magaalada istanbul halkaasi oo sannadkii ugu horreeyey uu ku qaatay luqadaha labada kun iyo afar iyo tobankii ayuu dib ugu noqday kuliyaddaasi waxaana uu bartay istiraatiijiyada dagaalka iyo hogaaminta guutada waxaana soomaaliya uu ku soo laabtay bishii juulaay labada kun iyo lix iyo tobanka waxaa laga dhigay gaashaanla dhexe waxaana uu taliye horin ka ahaa ciidamada madaxtooyada bishii janaayo labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxa uu madaxweynaha soomaaliya u raacay safarkii uu ku marayay puntland iyo gobollada dhexe ee soomaaliya bishii maarso labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa dhacay khilaafkii u dhexeeyey guddoomiyihii baarlamaanka ee xilligaasi maxamed cusmaan jawaari iyo dowladda federaalka khilaafkaasi oo ugu dambayn keenay in xilka laga qaado taliyihii ciidamada madaxtooyada korneyl axmed maxamed afcadey waxaana lagu beddelay ku-xigeenkiisii gaashaanla dhexe odawaa yuusuf raage bishii ogost labada kun iyo siddeed iyo tobanka waxaa loo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana laga dhigay taliyo guuto bishii maars ee sanadkan ayaa mar kale laga beddelay xilkaasi waxaana laga dhigay taliyaha ciidamada dhulka ugu dambaynna labiyo labaatankii bishan ayaa jenaraal odawaa yuusuf raage waxaa loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya taliyaha uu xilka kala wareegay jenaraal daahir aadan cilmi indhaqarsho ayaa ii sheegay inuu rajaynayo in jenaraal odawaa yuusuf raage uu helo wakhti uu ku dhiso ciidanka madaxweynaha iyo prime ministerka iyo wasiirka ashandhiga waan kula talinayo odawaa yuusuf raage hala siiyo time ugula xisaabtamo yirahdo waxbaa qabataa wax ma qaba laakiin haddii mataqaanaa dhowr bilood kabacdi la bedelo hade asagana wixii lagula xisaabtami lahaa meesha ma yaallo asna waxba qaban maayo haddii ciidanku uusan yeelan siyaasad dhab ah oo lagu og yahay oo ninka lala xisaabtamo la yidhaahdo saaxiibadu laba sanaa joogto saddex sanaa joogto afar sanaa joogto maxaa qabatay haddaysa imaan ciidankuna dhismi maayo wax badanna ma qabsoomayaan dallacsiinta degdega ah ee jenaraal odawaa yuusuf raage iyo magacaabistiisa taliyanimo ayaa dad badan ay su'aala iska weydiinayaan gaar ahaan dhinaca khibraddiisa waxaa kaloo khubarada milatarigu ay isweydiinayaan haddii uu ku wanaagsanaa hoggaaminta dagaalka maxaa loogu dayn waayay inuu jagadaasi sii hayo xilligan oo dalku uu aad ugu baahan yahay hoggaaminta ciidanka ee furimaha dagaalka su-aal kaloo la isweydiinaya ayaa ah intee in la-eg ayuu xilka sii hayn doonaa maadaama magacaabista taliyayaashu ay in badan isbeddeshay waxaa dhegaystayaal iga xusuusinah inaan xilliyo badan oo kala duwan isku dayey inaan waraysto jenaraal odawaa yuusuf raage balse kama uusan soo jawaabin telefoonnada iyo codsiyadii qoraalka ahaa ee aan u diray